إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenay raadiyaha alfurqaan qodobada aad caawa ku dhegaysa doontaan kuwooda uga waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaan muhiim ah oo dhacaduleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan haweenay soomaaliya ayaa lagu dilay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay caasimadda waddanka ingiriiska xujayda muslimiinta ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay acmaasha xajka sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga diyaargarow ballaaran oo dhanka ciidul adxa ayaa laga dareemayaa magaalada kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha eritereya ayaa kooxda t b l f ku amray inay weerarto jabhad ka dhan ah kooxdani oo lagu tababarayo gobolka canfarta intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawa idinkugu hayno warka habeen haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqod waacan waa habeenimo khamiisa sagaalka dulxiji sannadda kun afar boqol lix iyo afartanka dhanka kalena ku aasteysan afarta bisha lixaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaan muhiim ah oo dhacaduleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxaa inooga waramaya waryaheena haashim cabdinaasiir wararka naga soo gaaray ee gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanka eel hareeri ee dhacaduleedka degmada muqokori ayaa sheegaya in halkaas ay maanta dagaal kula wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii halkaa oo isku horimaad ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwii dowladda federaalkana looga taagroonaaday dagaalka oo halkaas hore ugu sugnaa wararku waxay sheegayaan in khasaare la gaarsiiyey ciidamadii dowladda federaalka ah inkastoo aysan weli soo bixin tirada rasmiga ah ee ku dhimatay ama ku dhaawacantay wixii ku soo kordhaa weerarkan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen gacankuhaynta deegaanka el hareeri oo ah deegaan istaraatiiji ah wararka iyo barnaamijyada dambe ayaan kusoo gudbi doonaa insha allah sidoo kale ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay howlgalla ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada baay iyo bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax xoogan la beegsadeen guri ay magaalada baydhabo ka deganaayeen saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed waxaana jira khasaare ka soo gaaray dhanka gobolka bakoolna xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada waajid ay kaga sugan yihiin askarta maamulka koonfur galbeed halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay haweenay soomaaliya ayaa lagu dilay weerar midil loo adeegsaday oo ka dhacay caasimadda waddanka ingiriiska faahfaahin qodobkan ku saabsan iyo farxaan cali cabdulaahi wararka ka imaanaya dalka ingiriiska ayaa ku waramaya in weerar mindi loo adeegsaday lagu dilay haweenay soomaali ah oo ka mid ahayd soomaalida ku nool dalkaas weerarka ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay koonfurta magaalada london oo ah caasimadda dalka ingiriiska waxaana haweenayda la dilay lagu magacaaba maryama cusmaan maryan oo lix iyo labaatan jir ah ayaa ka mid ahayd soomaalida degan magaalada london booliska ingiriiska ayaana waxa uu shaaca ka qaaday inuu wado baaritaan ku aadan qaabka uu dilka u dhacay iyo sababta ka dambaysa intaba saraakiil ka tirsan booliska xukuumadda london ayaa waxa ay sheegeen in maryamo cusmaan lagu weeraray gurigeeda intaas kadibna ay u soo carartay waddada halkaas oo ay ugu dambayn ku nafbaxday waxay booliska intaas ku dareen in laba nin oo ay da'doodu kala tahay soddon iyo laba jir iyo saddex iyo soddon jir la xiray kuwaas oo lagu tuhumayo inay ku lug leeyihiin dilka haweenayda soomaalida ah walow goor dambe xabsiga laga sii daayay raggaas isabella malaris oo ah haweenay darisla ah maryamo cusmaan ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in dilkeeda ka hor ay maqlaysay muran dhex maraya saddex ruux intaas kadibna ay maqashay maryan oo ku qaylinaysa gurmad ayaan u baahanahay dilka haweenaydan soomaalida ah ayaa waxa uu qalqal xoogan ku abuuray dadka soomaalida ah ee ku nool dalka ingiriiska si gaar ah magaalada london ee caasimadda dalkaas weerarka lagu dilay maryamo cusmaan ayaa ku biiraya silsilado weeraro loo adeegsaday mindiyo oo waayadii lasoo dhaafay dalka ingiriiska lagula beegsaday soomaalida ku nool dalkaas waxaana qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha ay sheegeen in dilal ka dhacay gudaha dalkaas sannadihii labada kun toddoba iyo tobanka ilaa labada kun siddeed iyo tobanka ay soomaalidu ka yihiin boqolkiiba toban taas oo waalidiinta ku kaliftay inay qaataan tallaabooyin ka hor ah carruurteenna halkan ayaan ku korinaa sidaas oo ay tahay ammaan ma haystaan waxaana ku jirnaa xaalad murugo leh ayay tiri haweenay ka mid ahayd dad kolsii horeysay dibadbaxyo ka dhigay xaafadda lagu dilay maryamo cusmaan kuwaas oo ay kaga soo horjeedeen dilalka nuucan ah sannadihii lasoo dhaafay qoysas badan oo soomaali ah ayaa markii ay arkeen in aan waxba laga qabanayn falalka lagu beegsanayo soomaalida waxa ay bilaabeen inay carruurtooda dib ugu soo celiyaan bariga afrika si gaar ah dalka soomaaliya iyo kenya si ay uga badbaadsadaan weerarada bahalnimada ah ee ay burcadu ka geystaan gudaha dalka ingiriiska shareecada islaamka ayaa inta badan ka digtay in lagu dhex noolaado waddamada reer galbeedka soomaalida ku nool dalalka yurub ayaana wajahaya cunsuriyeen kaga imaanaysa dhinacyada bulshada ay ku dhex nool yihiin iyo dowladaha dalalka ay qaxootinimada culimmada iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaana marar badan waxa ay dadkaasi kula taliyeen inay dib ugu soo noqdaan dalkooda si ay u badbaadsadaan diintooda iyo adduunyadooda xujayda muslimiinta ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay acmaasha xajka sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga waa tahay oo waa mahadsan tahay in ka badan laba milyan oo muslimiin ah ayaa kusii qulqulaya goobaha barakaysan ee magaalada maka almukarama dadka ayaa iyagoo kala midab ah kala af ah waxa ay gudagaleen acmaasha xajka waxa keliya ee mideeyey ayaana kelimada tawxiidka martida guriga allah ayaa maanta si rasmi ah u bilaabaya acmaasha xajka iyadoo ay tahay maalinta sideedaad ee bisha carafo xujayada beydka raxmaanka ayaa maanta u jihaystay dhanka mina si ay halkaasi ugu soo gutaan maalinta sideedaad ee loo yaqaano yowmu tarwiya maalinimada beri a waxay xujayadu gudan doonaan rukniga ugu weyn ee xajka nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam ayaa yidhi xajku waa carafo taasoo ay culimmadu ku fasireen in acmaasha ugu weyn ee xajka ay dhacayaan maalinta carafo dadka sanadkani xajinaya ee aad indhaha caalamka islaamka loogu hayo waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta iyo shucuubta ka tirsan imaarada islaamiga ee afghanistan waxaana la soconaa sanadkii ugu horreeyey ee xukunka imaaradu in lacagihii soo haray ay imaarada islaamiga afghanistan ay u celisay xojayadii afghaniyiinta ahaa diyaargarow ballaaran oo dhanka ciidda ayaa laga dareemayaa magaalada kuyabarow ee gobolka shabeellaha hoose warbixin qodobkan ku saabsan waxaa la diyaaraa wariyaheena cabdiqaaliq macin cabdiweliyi
maalinnimadii shalay taariikhdoona ay ku beegneed toddobada bisha labiiyo tobanaad ee dulxaja kun afar boqol afartan iyo lixda dhanka kalena waafaqsaneed saddexda bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka waxaan booqanay suuqa weyn ee xoolaha ee ku yaala deegaanka kunyibarow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose suuqa oo ahaa mid saxmadiisu aada u kacsan tahay islamarkaana ay buux dhaafiyeen boqolaal qof oo muslimiin ah kuwaas oo diyaargarow uga jira ciidul adxa oo ay maalin kaliya naga xigto waxaana jawiga suuqa uu ahaa sidan waxaan mikrofoonka raadiyaha alfurqaan la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadkii ku sugnaa suuqa iyagoona inooga warbixiyey mashquulka suuqa iyo maanta waxa ay maalmihii hore ka duwan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaah magacii manuur xaaja la yidhaah waa gartay haye maanta intee ku sugannahay manuur xaaji war suuqa weyn kuyo barow haye suuqa maanta zaxmadiis aad bay u kacsan tahay dad badan ayaa imaaday xoolo noolnool baa maanta meeshaan lagu kala iibsanayaa siday wax ku socdaan dadka maxay isku diyaarinayaan waxay isku diyaaraan suuq alxamdulilah sidii hore ma ah maanta ari zaa'id waay ciida alxaa la isku diyaarinaa maanta ariga qaali waay dadweyne fara badana imaada alxamdulilah waa ari waa gadmaa saddex milyan afar milyan ari bay hor hoos u ahay had maanta korow waay alxamdulilah waa gadmaa erig alaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhawow adeer magacaaga maxamed xasan maxamed bismillaahi walaalkay waad sidaad u sheegtay waay suuqa ari badan ayaa la keenay maanta maadaama ciidulcadaxa lagu soo dhow dadkana aad bay u imaadeen kulleyba uxiyadiyaa la gadanayaa xoolahana qiimahooda aad uu isku beddelay maalmii horena aad uu dhaamaa xoolahana waxaa laga keenaa eeriyadan ku teedsan kuuyo barow hadday noqon lahayd dhanka badda qoroweyna eelshahiid kaskeera meel la yidhaahdo oo eeriyadan kuuyo barow badda ku teedsan ilaa dhulka dhooweydana waa laga keenaa ilaa karjaajow meel ay dhahaan tigrey hilow kaaley dow dheer meel walba xoolaha uu degan yahay waa laga keenaa nimcooleyda alxamdulilah suuqana aad uu u fiican yahay ummadda waxyad gadan laheydna way soo diyaar garowday ummaddii xoolaha lahayna xoolahooday keensadeen qaymo wanaagsan wuu u maraya alxamdu bikhayr aad uu qaymo sarreeyaa wanaanka maanta beremada ah waxaa lakala siista suuqa kuuya barow shan milyan oo boqol ilaa shan milyan laba boqol orgida waaweyn oo culxyada galaan ayagana waxaa lakala siistay saddex milyan ilaa laba milyan sideed boqol ilaa laba milyan sagaal boqol idaha dhidigi sidoo kale laba milyan shan boqol milyan sideed boqol sideed boqol nab walba sidii tabartiis ama dhiiggiis iyo bartiis ay ku xidhan tahay aad baa idinkaga mahad dhelinayna idaacadda alfurqaan booqashada aadna soo booqataan
شوفكم ساعدنا عيدنا عيدكم يا مرحبا بعيدنا يا مرحبا بعيدنا booqashadeenu kuma aanay ekeen suuqa xoolaha oo waxaynu gudaha u galnay magaalada innagoo hadafkeennu yahay inaan wax ka ogaano diyaargarowga ay ku jiraan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanka kunyabarow indhe indheen iyo wadatashi kadib waxaan tagnay ilaa dhowr carwo oo ku yaala magaalada kunyabarow waxaana ugu horeyn ka bilownay carwo lagu magacaabo deeqrabe iyadoona carwada mashquulkeedu saa'id ahaa farxaan oo ka mid ah howlwadeennada carwada ayaa inooga warbixiyey sida ay bulshada ugu diyaargaroowayaan ciidul adxa waa dhowahay walaalkay magaceyga waa farxaan walaa maasha allah si fiican usoo dhaweynayo ciidan waxaa waaye dadkan ciidan waa ciidii hor dadka waa waaweynka ee dhahan dadka qaarkood dadta maasha allah macawisyaha khamiisyada cimaamadaha saacadaha kabaha iyo waxyaale aw kasta oo guryaha lagu qurxiyo oo ciidda ilaa dad marti a ku imaan karaan ciidahan ciiddii horeto ciidan farqiga udhexeeya ciid kastaba waxbay la imaataa jawi ciidan maasha allah waaye suuqa saxmadiisa waxaan dhihi lahay ka faa'iidaysta horta hore qiimo dhimista carwa deeqrabi ee u sameysay dadka waxaan dhihi lahay ciid wanaagsan الجديد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد أنت أقبل sidoo kale waxaan tagnay carwa alfalaax waxaana iyadana ku sugnaa mid ka mid ah howlwadeennadeeda oo lagu magacaabo suheyb waxaana uu warbixin inaga siiyey waxyaabaha ay caanka ku tahay carwada xiliyada ciida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow wcalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaa carwa alfalaax ayaan joogaa magacaaga magaciinu waa sulaymaan cabdiraxmaan carwinta alfalaaxan ku suganahay wuxuu u diyaargoobaynaa ciidul adxa oo nagu soo aadin maalinta jimcada insha allah aduu ilaahna gaarsiiyo intaan ciidno aad iyo aad ay carwadu u sharaxantahay carwa alfalaax carwa alfalaax waxay caan ku tahay waxaa ka mid ah carwad oo yaalaan elektrooniga oo laga weyneynin agabyada kala duwan waxay carwada ku barteen busuudka iyo xalwada oo qiimo dhimid lagu sameynayo cabitaanka ayay ku barteen carwada bulshada waxaan la wadaagayna in isugu dhowaadaan carwadu ay isku soo dhowaadaan carwa alfalaax oo ku taala deegaanka unyi barrow iyo gobolka shabeellaha hoose ciid wanaagsan waxaan leenahay ciiddaha loo diyaargaloobo oo nagu soo beegan maalinta jimcada insha allah hadduu ilaahna gaarsiiyo إلا الأحباب نسعد بشوفة ربعنا الطيبين يا مرحبا وأهليني والفيني ترحب waxaa xusid mudan in si guud deegaanka kunyibarow si aad ah looga dareemayo soo dhoweynta ciidul adxa iyadoona dukaamada badanaa lagu wada tixay raayada towxiidka bulshadana wujuuhdooda laga dheehan karo isticdaadka ciidul adxa horumarka iyo in ummadda islaamka ay ku ciidaan si nabad iyo nabadgelyo ku dheehan tahay waxaa astaan u ah hirgelinta iyo ku dhaqanka shareecada islaamka taas oo maanta inoo fududaysay in wilaayaadka islaamiga ah si nabad looga ciido waxaana allah subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in uu naga aqbalo cibaadaadkeena uunana gaarsiiyo maalinta ciidul adxa مرحبا واهليني والفيني ترحم باللي حاضر واللي بعد غايبيني العيد يشرف واجتمع كل الاحباب كل الاحباب بشوفة ربعنا الطيبين يا مرحبا واهليني والفيني dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen wuxuuna idinkaga imanayaa raadiyaha alfurqaan madaxweynaha eritrea ayaa kooxda t b l f ku amray in ay weerarto jabhad ka dhan ah kooxdani oo lagu tababarayo gobolka canfarta faafahinta qodobkanna waxaa inoo haya waryaheena mubaarak cumar weerarka laga helayo dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigreya waxa ay sheegayaan in kooxda t b lf ay qorsheynayso weerar ay ku qaado jabhad lagu tababarayo gobolka canfarta xogaha ayaa tilmaamaya in madaxweynaha dowladda eritrea uu kooxda t b lf ku amray inay weeraraan jabhaddan islamarkaana ay kala hormaraan weerarka dhowaan gobolka canfarta xeryo ku yaal waxaa tababar lagu furay ciidamo aad u badan oo ka tirsan tigrey ciidamadan ayaa loo diyaarinaya siday ugu dagaalami lahaayeen gobolka ayna ugu hor imaan lahaayeen kooxda t b l f weerar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in kooxda dhexdeeda ee t b l f ay isku khilaafeen sida ay u weerari lahaayeen deegaanada canfarta iyagoona qaar ka mid ah sheegay inay weerar ku qaadi doonaan koonfurta galbeedka gobolka tigre muddooyinka ugu dambeeyey waxaa deegaanada canfarta lagu tababarayay ciidamo isugu jira canfarta iyo kooxda tigreyga kuwaas oo ay qaarkooda kasoo goosteen kooxda t b l f si kastaba ahaatee waxaa cabsi soo food saartay dadka shacabka ku dhaqan gobolka tigre kuwaas oo ka walacsan in mar kale uu gobolka martigeliyo dagaallo dhiig badan ku daata oo u dhexeeya dowladda xabashada etoobiya iyo kooxda t b l f dhegaystayaal intaa ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii habeen ood kala socoteen raadiyaha alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan